In ka badan konton qoys oo isugu jira beeraley iyo xoolo-dhaqato oo saameyn ku yeeshay abaarihii dalka ku dhuftay oo sababay isbeddelka cimilada, ayaa ka faa'iideystay mashruucan cagaaran ee gargaarka bini'aadantinimo ee ay hirgelisay hay'adda SOS magaalada Baydhabo. Munaasabadda daahfurka mashruucani waxaa ka soo qayb galay Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Wasiirka Xanaanada Xoolaha Koonfur Galbeed, xildhibaano, madaxda hay'adda SOS, iyo mas'uuliyiin kale. Daahfurka mashruucani ayaa ka hadlay madaxa hay'adda SOS, isagoo sheegay muhiimadda mashruucani u leeyahay bulshada magaalada Baydhabo.
xafladan geedka oo linka tiragal ini mail arhays la kagadonsi xoola ee gebre oo reer deegaanka ah ilaa iyo boqol qoys ah marka geedka mayba xafladan insha Allah tacaala la kagadonsi doona ilaa iyo konton qoys waana wejigii koowaad ee mashruuca wejiga lamaad insha Allah tacaala dib aan bilaawi doona mashruuc gargaarka bilaadanka oo cagaaran la yidhaahdo oo asaga isu- isugu jiro beerihii iyo xoolihii waxaan eh, feeska koowaad ee mashruucan aan ku gaaraynaa waa boqol qoys oo noo bartilmaameysan boqolkaas qoys oo ahaay xoolo dhaqato oo xoolihii ay ka dhammaysay abaartii saameyn xun ay u geysay abaarta hadda kasoo gudubnay
Sandheer Maxamed Iftiin, oo ah Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Koonfur Galbeed, ayaa sheegay in bulshada magaalada Baydhabo ay ka faa'iideystaan mashruucani loogu talagalay in lagu caawiyo beeraleyda iyo xoolo-dhaqatada ay abaarihii saameeyeen.
oo konton qof oo xoolo dhagatahay reer guurahay abaarogay saamayeen colaadii saamayty xoolagay dib unku dhammaadeen ini dib kontonkaas oos hoola leynsiy ee ilaahaya an kama hadnagaan ee tan kale halwalhaadoo intii aan haadareeri aan an aragniyo geeka aragi geley ees inis bedelaas maalintii in korreeytay aan aragyo abuur geley la ridaaw ees inis bedelaaw tan naftii ajaa'ib toowa le tuwal cusubu ee hay-adda soos way ka ammaanay ee hal abuurkaas Ugu dambeyn, Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya oo soo xiray mashruucani ayaa sheegay in beeraleyda iyo xoolo-dhaqatada in ay kor u qaadaan wax-soo-saarka beeraha iyo xoolo-dhaqida.
aad iyo aad iyo aad faa'iidinka leh guud ahaan dalka soomaaliya iyo gaar ahaan dadkun koonfurta degaw oo laka kasaw inay yihiin xoolo dhaqato iyo beeraley inay yihiin aad iyo aad anface way fadaane inay us ignagana wal intaha ka koobami ama meelung le ignagana way fadaane guud ahaan geyga soomaaliya dhammaantiis inay usa deeri mashruucun oo usa qayb ku nagada gaar ahaan way fadaane gobolladun hadda geeka way roogna gobolkii baay way fadaane baay inay usa kubaho boqol deero kutabo shabeellada saseeda guud ahaan soomaaliya in gudba fadaan insha allahu tacaala haddii ilaahay er Mashruucani oo ay magaalada Baydhabo ka hirgelisay hay'adda SOS ayaa ah mashruucii ugu horeeyay ee lagu caawinayo ilaa boqol qoys oo isugu jira beeraley iyo xoolo-dhaqato, kuwaasi oo saameyn laxaad leh ka soo gaartay abaarihii Soomaaliya ku dhuftay iyo isbeddelka cimilada.